ha wareerin waxaa loogu bixiyey markii aad soo qaado oo aad geyso qofkii kuma dhibi kartid kumana dhibaataynaysa xilliguu ku siiyaa ka sugaysaa hay wareerin waa nooc ka mid a ganacsiga ay dumarku badan yihiin hawareerin waa alaab aad dukaan kasoo qaadata waa wareejina xaafadaha bilcaamaha ugageynaysa bilcaamaha markaa ugageyso adigana kontonka boqolka labaatanka baa kuugu jirta bisha markay dhammaato waa soo aruurinaysaa ninkii lacagtiisa waa u celinaysaa haddana waa soo qaadanaysaa boqolka shin ayuu taa iskaaga darsanaysaa ilmaha ama buug ou godo ama qalin ou godo ama caruur maal iska haasana wixii aan farkintaan ilmo dad nooma shaqeeyo caadi waxaan ku gadan karnaa waa qaab badeecada loogu wareejinayo xaafadaha guryahana loogu geynayo dumarka sida ay sheegeen haweenka arrinkan aqoonta u leh hay wareerinin waa waxaa dukaan ka soo qaadatay oo aad sii bixisay adiga aada gurigeysay oo lagaa qaatay waxaa ka mida dharka waxaa ka mida shoobinka dumarka marsadaan waxaa ka mida xijaabada hilibkoo kale waa lasoo qaadaa subixii waa bixinaysaa toban toban shilina rubicii kuugu jira way badan tahay wareerinta hilibka subaxii markaa bixisa galabkiiaa soo aruurinaysa waa ganacsi aan muuqan balse dumarka qaarkood ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda hawareerin waxay tahay maamo ayaa bixaysa xoogoo dhaqaale ay leedahay qaadaysaa suuqay tegaya ama dhar ha naqdo ama uunsi waxyaabaha ad islaamaha jecel yihiin ay xaafaddu soo qaadeen shoobinka waxyaabahaas waa keentay islaamaa loo wada qeybiyey micnaa naag walba markii la keena wixii waa rabaan dhab dhab dhab dhab waa lakala dhanka kale waxaa jira caqabada ku xeeran ganacsiga noocana sida ay sheegeen dumarka aqoonta u leh wixii yar ay kuu saarnaay macal lacagtii aad soo gaday inaaba helinaaba dhacayso sababto ee markii ay qaadanaysa way faraxsaneed oo wixii waa rabtay dadkii qaatay la mid aheed dadna way fiican yihiin oo siday ku balantiin ay kuu siinaayaan subax walba kontishinaan ku heli karaa imaaw wiigga intaas ku heli karaa imaaw tan waa u imaatay maama ma haaya ani maba heli kariye waktigaan helaan waxaada ku siinaa ani mahaa waktigaan helaan waxaada ku siinaa maalin walba awtimaa iyada ma heli karto dadkii micnaha een la qaatay wixii way dhameeyeen oo way bixiyeen wax kale inay qaateena laga yaabaa maalintii kale dagaalayba la taagantaa dhexdayba kuu xeelinay baan wixii adaa i siisay kaamana soo xoogin waktigaan helaan ku siiyaa ani war walaale intaasaa qabtay wixiina waa u baahanahay waxa igu jirin wax yar waaye macal hadda wixii aan ku soo gadaa iga qabtaay sii maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab